waxaa isa soo taraya dadka dhaliilaha u jeedinaya guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasoo lagu eedeynayo waxqabad la-aan ku saabsan wadooyinka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada xamar jijab ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in bilooyin ka hor laga qaaday lacago badan saasoo ay tahayna aan ilaayo iminka wax loogu qaban waxay tilmaameen in qof waliba laga qaaday lacag gaaraysa siddeed boqol oo la sheegay in lagu hagaajinayo waddooyinka ay biyuhu jaraan balse aysan arag waxqabad ku aadan lacagihii laga aruuriyey oo wax lagu sameeyey haddana ay qaati ka taagan yihiin marista waddooyinka muqdisho gaar ahaan laamiyada biyaha ay jareen ee degmada xamar jajab bulshada xamar jajab ayaa la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho iyagoona si faah-faahsan uga hadlay dhibaatooyinka ay tabanayaan waxaana deganahay waddo aad iyo aad u wasaq badan oo u qurun badan muddo siddeed bilood ka hor ah ayaa lacag nagala aruurshay lacagtaasoo layidhi waddaa lagu dhisaya annagoo gurigayga canshuurto sanadkii oo lacagta canshuurta aan baxsho midda tarasmataalahana aan dhiibo ayaa layidhi mid waddada lagu dhisaayo cusubaa lagaa rabaa haddii kale dukaanka waa xiri in badan ha naqatee lacagtii waa bixiyey sidii isteejka laygeeyahayo laysocelaygeeyahayo waddan waasaan hadduu ilaahay ka baqa oo muslim yahay oo ummadda ilaahay wax u qabaayo canshuurta iyo dadka wax laga qaadayo jidka ha ku dhiso hadduu shaydaan yahayna hanaga hor wareego hanaga hor wareego dadka mas-uuliyadaha ka ah gobolka banaadir mas-uuliyiinta ugu sarraysa waa cid kastay qusaysa waddadan waa lix bilood ka hor waxaa laga qaaday lacag siddeed boqoloo dollar ah oo waddada lagu dhisay anaa laga qaaday in barsoona wax lagu dhisa iska daya sidaan waddada ay taa waa jeedaa maalin walba sida nin muslima u hadlaa waddadan wax ka qabto haddii kale ummadda ha ka hor wareegto waddadan reer xamarjajab lacagaa laga aruuriyey oo weliba dhabal ah jidaa lidin dhisaa layidhi waxma looma dhisin waddada afisooni laga bilaabo ilaa ceelgaab uunlay laga keeno waddada see u xun tahay wax fadhiya wasakh ah oo boosaneer ah war ma aragtiin miya ma aragtiin miya waddada marka madaxda gudbayso madaxtooye aad ka imaanaysaan waddada aad ka gudbaysaan ma aragtiin miya uma jeedin miyan war ilaahay ka cabsada lacag dhabalaa laga qaaday dadweynihii weliba dadka saraha iskale lacag badanaa laga qaaday jidaa lidin dhisaale wax la dhisayna ma leh waddadan sannadaysaan u jabantahay ilaa iyo xamarweyne wax dhamma soo mar haddase cidlo u taha ujeeddaa mootooyinka way ka goosteen baabuuryadu way ka goosteen wax maraa malaa bini'aadanaa mara bismishbeeriyaasay dadka ka maraan marka waxaa dhihi lahaa waddadan waxaa waaye ala fiiriya ala dayacatir waddadan lanoo dhis dadka laga qaadaba waa ka mid ah ma fahamtay guryaasha laga qaadaa ka mid ahay marka waxaa waaye ganacsatadana lacag way wada bixiyaan bulshada ku nool degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa marar badan sida haddaba dhacday eedeymo culus u jeediyay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale waxayna ku dhaliileen in uusan hagaajin waddooyinka magaalada